xaaladda abaara iyo biyola-aaneed ayaa aada uga taagan qayba ka mid gobolada deegaanka soomaalida haba uga sii kala darnaadaane gobolada deegaanka soomaalida sida gobolka qorraxey jarar iyo sidoo kale gobolka shabeelle nogob iyo sidoo kale erer goboladaasi oo ay si xawli ah abaarta ugu sii baahday muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka da-ayay deegaanka soomaalida qayba ka mida roobab aada u yaryar kuwaas oo aanan wada gaarsiisnayn dhulka deegaanka soomaalida waxa ayna abaartu haatan kusii fidaysaa deegaanka soomaalidu iyadoo ay aada ugu le-deen xoolo badan sidoo kalena dad badan ay ku barakaceen dhanka magaalooyinka iyo sidoo kale tuulooyinka ay yegdegnaayeen laba boqol oo milyan ayaa khasnada dowladda gurmad degdeg ah lagu dhawaaqay in bulshada loogu gurmado isla markiiba waxaa la bilaabay biyodhaan oo waxa biyodhaan laga fulinaya meelaha ugu sii dardaranaya muhiimka ah iyadoo lagu xisaabtamaya resourcigeenna waxaa la bilaabay cuntadii dadka meelaha abaaruhu ay ugu sii darnaayeen in la gaarsiiyo cuntooyinka dadka iyadoo gurmadkaa uu socdo waxaa xidhiir lala sameeyey hay-ado kala duwan oo iyaguna faragelin ku samayn doono qaybtooda kaalintooda doorkooda ka ciyaari doono haddii alla idmo dhinaca abaaraha marka si guud gurmadkii waa lagu jiraa haddana dowladdu dadaal badan baa la sameeyey saad la socoteen kabinaygu kolkii uu goday ku shiray la iclaamiyey abaaraha wixii ka dambeeyey tallaabooyin muhiima baa la qaaday abaaraha kusoo noqnoqda dhulka ay soomaalidu degta ayaa u baahan in lala yimaado maskax iyo hab fikir looga hortagayo abaartan si markii ay timaado dadku ay ugu gaashaantaan siyaad bashiicusanaysiyaad heersare idaacadda star f m ardisaboba